soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye bodhkast toddobaadla ah oo ka baxda meel kasta oo laga dhegaysto baahinta bodhkast waxaan toddobaad kasta halkan ku soo bandhigaa oo aan ku falanqeeyaa mawduucyo la xidhiira nolosha maalinlaha ah ee ragga iyadoo ujeeddadu tahay inay ka helaan kobcitaan baraarujin wacyigelin iyo waxbarasho waxaad bodhkastigeenna ka dhegaysan kartaa spotify itunes google bodcast iyo meeshii aad ka hesho bodhkastiyadaada waan idin salaamay asxaabta soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye haddii aad fiiriso dhammaan dadka waaweyn eedooyinka ayeeyada awowga aabbaha iyo dadka inaga waaweyn mid kasta markaad weyddiiso xilligii shukaansigooda inay dumarku lacag qaadan jireen ama raggu ay lacag siin jireen dumarka mid kasta waxay ku leedahay maya waxaana keenaysaa dumarkii hore waxay lahaayeen xishood iyo dhaqan iyo diin iyo akhlaaq bay lahaayeen bara bulsho maysan jirin ragguna waxay hayeen qiime aad u sarreeya markay imaato bulshada dhexdeeda macnaha raggu meel saray ka joogeen dumarka ragga qiimahooda marka la fiiriyo waanan aaminsanahay rag badan oo qiimo badan inay weli jiraan aniguba aan ku jiro waxaa dhacaysa marka dhaqankan wuxuu bilaabmay intii aan ku qasannay dhaqamada reer galbeedka tusaale ahaan intii soomaalidu dibadaha gashay intii soomaalidu qaxday waxaana keenaya dhaqamo ka duwan kuweennii baan aragnay aan ka bilowno sababta aad qoftan lacagta u siinayso adoo og xataa qoftan inaadan ka rabin wax guura haddana lacag baad siinaysaa oo waad qarash garaynaysaa baraada laba qayb leh waaye haddii aan aniga ahaan ku hadlo luuqadda nin raga marka aad bilaabayso xidhiir nin ahaan waxaad keliya u gelaysaa xidhiirkaas laba qaybood labadaa qayboodna waxay yihiin inaad qoftan shukaansi guura aad ka rabto iyo inaad gaabsi ka rabto gaabsiga micnaheedu inuu yahay inaad wakhtiga isku lumisaan inaad galma xaaraana samaysaan inaad baashaashaan inaad isku kumeel gaartaan waa labadaasuun nin kastana labadaa mid ahaan uunbuu ku galaa xiriir waxaan rajaynayaa inaad taasi la fahantay gabdhuhu waxay ku joogaan magaalada arrin kale oo ka duwan labadan uu ninkan dhallinyarada ah u dan leeyahay gabadhan waxaa laga yaabaa inaysan reerkoodiiba la joogin oo ay gabadh soo baxday oo magaaladan imaatay ay tahay tusaale ahaan oo kale anigu nairobi baan degganahay gabadha markay nairobi imaatay soomaaliya ka imaato cid inta uga soo horraysa ma jirto ama ciddii ay la noolayd ay ka tagtay oo ay asxaab iyo gabdho kale la xiratay oo ay wada nool yihiin laba qaab uunbay magaaladan ku joogi kartaa waa qaabka koowaade inay hesho nin guursada oo dhaqda oo ay isla noolaadaan iyo qaabka labaad inay afar ilaa shan nin ilaa lix nin ka badan ay shukaansato ay madadaaliso mid kastana uu u qaabilsanaado wax ka mida nolosheeda oo qoftani shukaansi wax la dhaho iyo guur wax la dhahaba aysan u soo jeedine ay rabto inay ninkan diirata leh qaarkood ifan ninkan hadduu lacag siiyo waxay diyaar u yihiin inay xoolahooda bixiyaan oo iyaguna ay ugu beddelaan lacagtii uu siiyey inay galmo dhex marto qaarkoodna ma rabaan inay ninkan galma dhex marto laakiin waxay rabaan inay nimankan oo dhan isku wadaan iyaguna magaalada ku noolaadaan nin kaloo waxaa jira iyadu ay daacad u tahay oo ay rabto inay caadi ninkaas micnaha shukaansi ahaan ula socoto marka gabadhu waxay u isticmaalaysaa ninkan meel ay dhaqaale ka samayso oo ay ku joogto magaalada marka nin dhallinyaraha haddaad tahay oo aad hadda xilligan aad dhegaysanayso bodhkaastigaygan aad lacag siiso qof dumara oo aad shukaansataan oo shukaansi idinka dhexeeyo baraada waxaad u baahan tahay inaad sida ugu dhaqsaha badan u istaajiso arrintaas waayo inta lagu guda jiro shukaansigan hadday tahay hal sano iyo haddii ay ahaan lahayd laba sano iyo saddex sano intaba waxaa kaa baxaysa lacag qoftan iyadu way ku noolaanaysaa lacagtaas adiguna filashooyinka aad filanayso inay wax ku siinayso hadday ahaan lahayd galmo hadday ahaan lahayd guur hadday ahaan lahayd inay daacad kuu noqoto oo aad caadi isu shukaansataan kadibna aad guursato wixii ay ahaan lahaydba adiga waxaaga waxba kama jiraan waayo qoftan xataa inta ay kula hadlayso keliya waxay ka fakeraysaa sidii ay si fiican kuugula hadli lahayd oo af macaan kuu tusin lahaydoo si ay lacag kaaga hesho marka ay lacagtaas kaa heshana waxay sii wadaysaa sidii ay u joogtayn lahayd inay lacagtaa mar kasta kaa sii hesho oo ay ku dhahdo mar kasta waxaad ii waddaa outin iyo bannaan meelaha moolalka igeey meelaha k f c da iyo macdonaldka iyo meelaha wax laga cuna igeey cuntada fast foodka ah habeen kasta ii soo qaad gurigeenna waxba lagama kariyo abaarahaasoo dhan bay kuu sheegaysaa marka nin dhallinyaro ahaan si aad dhaqaale ahaan u korto waxaad u baahan tahay inaad joojiso dhaqaalaha iyo qarashaadka aad ku bixinayso shukaansiga xilliga shukaansiga lagu jiro warkaaga cadday haddii aad u baahan tahay gaabsi usha gaabsi baan kaa rabaa dhaquuf yahay gaabsi makaa helaya waa maya ka sii soco naa kala raadso haddii aad guur u baahan tahayna u sheeg guur baan kaa rabaa maku guursan karaa diyaar ma ii tahay wabilaahi towfiiq wakhti ha ku luminin in aad naag biisho aadan berri toole guursanaynin berrina aad dhaqaale ahaan adoo wareersan oo aan shilin haysanin markay ku dhahdo sori baraada waayo olweys waxaa jira nin adiga kaa lacag badan oo qoftanna raba inuu bogs geliyo so adiga markuu shilinku kaa dhammaado xariif kaley u tegaysaa waxayna bilaabaysaa inay shilinkii ka qaadato biliisan biliis aan ka fakarno dhaqaalaheenna dhallinyaro dhaqaalahaaga nin ahaan nin dhallinyaro ahaan aad buu muhiim u yahay wallaahi marmarka qaar aad baan uga xumaadaa rag badan oo dhallinyaro ah sida ay u shaqaynayaan ee hardwag u samaynayaan iyo sida lacagtoodaas naag aysan qabin oo gaabsi iyo guur midna ka helaynin ay u siinayaan keliya haddii ninkan lagu dhaho xabiibi macaanow see tahay waa besba ninkan waa waa dhiibaya lacagta baraada labadii kun iyo koob iyo labaatankan ku jirnaa jooji waxyaabahaas adigoo axsaan u samaynaya jeebkaaga iyo noloshaada berri waxaa laga yaabaa qoftan inaad u malayso inaad jeceshahay iyaduna ay ku jeceshahay laakiin waxaan kuu sheegayaa inay tahay been ma aqaan raggu waxaan isula hadli la'nahay waxaan iskugu sheegi la'nahay xaqiiqooyinka jira iyo waxyaabaha ina saamaynaya dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan iyo horumar ahaan iyo caafimaad maskaxeed ahaan intaba gabdho badan baan la sheekaystay oo aan weydiiyey fikradda ku aadan nimanka lacagta siinaya iyaga boqolkiiba lixdan waxay igu dhaheen ninka annaga lacagtana siiyaan lacagta ka qaadanno horta nin umaba naqaanaba nin aan shukaansanno iyo nin aan jecelnahay iyo nin aan xataa wax ka rabno ee keliya waxaan u naqaanaa nin aan ka gadayno wakhtigeenna soo aniga ima shukaansanaysaa soo aniga ilama hadlaysaa ii soo dirnoo lacagta waxayna dhammaantood isku raaceen naag nin ay rabto lacag kama qaado marka adigaa doqona baraada waxaadna u baahan tahay in ninka walaalkaa waxa uu soo maray iyo xaaladda uu fahansan yahay aad ka faa'iido oo aad ficil samayso jooji naagahan aad lacagta siinayso isku day dhaqaale ahaan adigu inaad korto isku day maskax ahaan inaad korto lacagtaas waxbarasho ku bixi lacagtaas hooyadaas sii lacagtaas walaalkaa ku horumari lacagtaas ganacsi ku sameey intii aad ka bixin lahayd laba sano ama saddex sano qof aad og tahay inaadan guursanaynin biil aad u diri lahayd guri aad ka bixin lahayd gaas aad u gadi lahayd wax kasta aad u soo gadi lahayd maalinka dhammaadkiisana qoftaasi ay og tahay inaad tahay waxba yahay micnaha iyada dhinaceeda nin uma tihid waa inaan runta isku sheegno gabdho badan way necab yihiin markaan runta ka hadlo gabdho badan way xanaaqaan markaan runta u sheego weliba ragga qaar marka ay ku dhahaan qoftan lacag ma hayno soori waxay bilowdaa inay madaxa intay qabsato ay cay iyo wax aan loo joogin ay bilowda ninkani waa bakhayl waa gacangeed ninkan waxba kama jiraan sababta ay u keenaysana waxay tahay waxaa jira nin kale oo nin raga sheeganaya oo xoolo ah oo naceebeeyey oo naagtan lacag baray oo lacag siinaya ninka ragga ah haddii aad xirfad ahaan shukaansigaaga uu diyaarsan yahay iyo sida dumarka loola hadlo uma baahnid lacag waxaad u baahan tahay inaad shukaansi taqaanid waxaad u baahan tahay inaad taqaanid naagtan sida loola hadlo waxaad u baahan tahay adoon shilin kaa bixin inaad naagtan soo xerogelin karto waana waxa rag badan aan hadda barayo iguna kalifay in bodkastigan aan yeelanno oo aan noqonno faamili aan wada hadalno aan rag ahaan isula hadalno ragtu rag aan iskula hadalno nin dhallinyaro ah oo aan isnaqaano maraykanka jooga gabadh nairobi joogta wuxuu u soo dirayey oo iigu dhaartay bil kasta saddex boqol oo dollar xisaabta ku darso gabadhan isma qabaan keliya shukaansi iyo xiriir alla jilooya ninka dhallinyarada ahaa markii ay qoftan kala hareen ee uu soo jabay ee uu soo gubtay buu aniga sheekada nila wadaagay ninkaa dhallinyarada ah wuxuu ii sheegay inuu u dirayey saddex boqoloo dollar bil kasta muddo saddex sana ana way wada socdeen isaga fikrad ahaan waxa ku jirtay gabadhan inuu guursado laakiin gabadhan nairobi bay deggan tahay gabdho iskaabolo ah bay la deggan tahay nimanka nairobi oo dhanna way shukaansadaan sida caadiga ah yaan laysku ciyaarin naag hal nin la socota ma jirto saddex bilood oo dhammaatay ayaa ninkaas taleefon laga qaban waayay abaaba ku xisaabtan saddex sanuu lacag siinayay saddex boqoloo dollar buu siinayey bil kasta oo uu u soo jabay oo uu u soo dhididay oo hooyadiis uusan u dirin oo uusan cid kale ugu dirin oo cid xataa isaga wax u taraysa oo dadka afrika ka jiraa uusan u dirine iyada uu ugu talagalay xisaab yar baan samaynaynaa saddex sano sannadkii waa labiyo toban bilood labiyo toban haddii saddex lagu dhufto waxay noqonaysaa soddon iyo lix soddon iyo lix bilood buu ninkaasi wuxuu dirayay saddex boqoloo dollar saddexdaa sano gudahood naag uusan gogol iyo gasiin toonna la wadaagin baa waxay ka cunaysay lacagtaas lacag gaaraysa toban kun iyo siddeed boqol ninkaas maalinkii saddex bilood ay qoftaasi intay baloog meel kasta ka saartay taleefanka ay ka qaban weysay niyadjabka iyo xaaladda uu galay ma aaminaysid ninkaasi wuu ila hadlay sheekadiisana wuu ila wadaagay aakhirkii hadda wuu soo kabanayaa wuxuuna ka bartay cashar laakiin ninka dhallinyarada hadda i dhegaysanaya ee isla sidan samaynaya waxaan kaa codsanayaa baraada xiriir aan guur ahayn ha maal gashanin lacag ha iska gelinin wax kastay kuu qabanaysaa lacagtaas fasax ku aad waxaad rabto ku samee laakiin naag aad isshukaansataan biil intaad u qortid marka hadhow cerka laguu fiiriya lagu dhaho soori abtiyow ma iska sayna meel kastana bolog lagaa saaro ha bilaabin oohin iyo calaacal iyo tollaa ayay yaryaa nin raga rag badan sheekooyinkooda way qariyaan sheekooyin waxaa jira kuwa hadda aan idiin sheegaya xataa ka sii daran oo ka dhacay meelo badan ka dhacay nairobi ka dhacay amerika ka dhacay kanada austreeliya jab badan baa jira oo ay raggu qariyaan waxaana la gaaray xilligii aan bannaanka keeni lahayn si aan dabool la saarinna uga wada hadli lahayn sheekooyinka iyo jabka inagu dhaca ninkaa dhallinyarada ah maanta tobankaa kun iyo siddeeddaa boqol haddii hooyadiis oo soomaaliya joogta intuu u aruuriyo uu u diri lahaa maanta ducadii adduunku u aruursan lahaa ama uu ku maalgashan lahaa istookyada iyo maxaa la dhihi jiray cripto karansiga iyo maxaa la dhihi jiray ganacsiyada dijitaalka ah ee hadda adduunyada u socoto maadaama uu joogo waddan weyn oo hormaray ilaa raggu ay soo taabtaan derbiga oo arrintan ay soo arkaanna ma qaadanno waxba ma qaadanno macnaha ma aaminsanin waxaan dhacay ilaa ay innaga inagu dhacaan umana baahnid inaad aaminto waxana inay jiraan ilaa ay adiga kugu dhacaan ninkaa dhallinyarada ah sheekada markuu ila sheergaraynayey oo uu ila wadaagayay sheekada isaga ku dhacday iyo gabadhaasi siday ku samaysay dhaqaale ahaan ay u burburisay wuxuu igu dhahay nin dhallinyaro ah oo kasta oo aad la hadasho bare bulsho ha ahaato bodhkasti aad leedahay ha ahaato tv lagugu casuumay ha ahaato kuwa aad isla shaqaysaan ha ahaato dhallinyaro soomaaliya haddaad aragtid arrintaas u sheeg waayo wuxuu diidayaa in xanuunkii uu isagu maray adiguna aad martid nin dhallinyaro ahaan haddaa tahay waxaa la gaaray xilligii dhaqaale ahaan aad kori lahayd waxaa la gaaray xilligii aad ka bixi lahayd wiilnimada ee aad noqon lahayd nin raga markii aad shukaansi gasho keliya waxaa kugu filan inaad ku dhahdo qoftaas markay lacag ku weydiiso lacag ma haayi ama kuma siinaayi waan fahansanahay rag badan baa waxay dhihi doonaan naagta maxaad runta ugu sheegaysaa adigoo afaaraheeda ka raba abbaabba haddaa afaaraheeda ka rabto bax naaga waxaa jira afaarahooda ku siinaya haddaadba u bareertay adigu inaad samayso sino ama inaad samayso micnaha baashaal adigoo aan weli guursanin naaga waxaa jira lacagta qoftaa kaaga bixi lahayd ka yar intay kaaga baxdo waayo laba wax baad isku darsanaysaa dembi iyo dhaqaale ahaan inaad burburto soo ilaahayna kamaad xishoonoo naagtan waxaad ka rajaynaysaa inaad markaad lacagta siiso galme ka heshid waayo dhammaanteen waxaan jirnaa inay waxaani dhacayninba inay waxaani jirin laakiin waxani waa waxa maalin kasta inugu hareeraysan ee ay gabdho badan sameeyaan raggii waa la dhacay waxa lagu dhacay keliyana waxaa waaye naaskeeda ay bannaanka keenayso dabadeeda ay bannaanka keenayso lugtaas ninka la tusinayo laakiin abbaabba haddaadba dembi u badheedhayso dhaqaale ahaan u badbaad jooji in dhaqaale ahaan laguu burburiyo waxna aad heli weyso waayo ninkaas dhallinyarada ah xataa qoftaas laif isumaysan arkin waxayna ka qabtaa toban kun iyo siddeed boqoloo dollar saddex sano gudahood keliya waxay u sheegaysana waa bebi i love you iyo bebi waan ku jeclahay iyo beentaasoo dhan baa loo daldalayay maxaad ugu baahan tahay inaad isla waddadii marto adoo og inaad qoftan waxba ka helayn waayo naagaha laftarkooda caqliga mala'a way fahansan tahay adiga taagetkaagu inuu yahay lacagta aad u bixinayso inaad galma hesho micnaha qoftan inaad mar uun jaanis ku hesho oo aad la baashaasho way og tahay aan runta isku sheegno uma baahnin inaan wax boqol iyo labaatan daah saarno si aan iskaga dhigno dad maxaa la dhihi jiray nadiifa waan ognahay dhallinyaro waxaan waan samaynaa waxaan wax jira waaye qof kastoo hadday dhegaysanaya way og yihiin waxaan inay dhacaan waa runtii oo qayaxan ku qanaca maha ku qancin shaqadeeda maaha aniga laakiin waxaan kuu sheegayaa maxaad adigu u jilaysaa inaad tahay qof aan caqli qabin qoftani way og tahay waxaad rabto maadaamaay og tahay waxaad rabtana waxay samaynaysaa waddo kasta oo ay kugu madadaalin lahayd waddo kasta oo ay adiga heh kugu madadaalin lahayd markay waddadaa kasta samayso waxay falowgeeda qabanaysaa sidii adiga lacagtaada ay u dhuuqi lahayd kontonka ii soo dir boqolka ii soo dir labada boqol isii yaad u malaysaa inay lacagta siiyaan naagahan iswada caddaynaya naagahan nairobi guryaha keligood degan yaad u malaysaa niman baa ka bixiya kirada iyagoo wandhay rajaynaya inay qoftan kala tuurtaan oo qoftan maaragtay ay u kala kiciso luuqadda ciyaalka xaafadda ii kala kiciyaa lagu leeyahay abbaabba kala kicisna ma helaysid lacagtaadina waa dhammaatay gabadh baa waxay igu dhahday naagtu hadday adiga ku jeceshaho adiga ku rabto ama ha kuu kala kiciso ama guurso wixii aad rabto ha kuu samayso laakiin haddayba adiga ku rabto nin ahaan dhaqaale kuma weydiinayso gabar baa waxay iigu dhaaratay oo ii sheegtay ninka iyadu rabto dhaqaale ma weydiinayso sheekooyinka aadka u caanbaxay waxaa ka mid ah in rag laga qaado lacagtooda iyadoo lagu shukaansanaya lacagtaas nin adiga facaaga ah oo isagoo aan shilin bixin laakiin naagtan ay rabto way dhacdaa maalin kastay dhacdaa gabdhaha laftarkooda aniga afkooda iga sheegay qaar baan ogahay sidaa hadda sameeya oo anigu aan garanaya aniga muhiimaddeedu waxay tahay in bal xataa hal qof uu ku badbaado aniga codkayga iyo eksberienska iyo fikradaha aan idinla sheergaraynayo aan idinla wadaagayo niman ahaan si aad u badbaadaan haddii aad naag rabto shukaanso laakiin lacag ha bixinin sidaan horey idinku sheegay meeshan keliya aniga waxay iga tahay inaan wax ku kala baranno aan wax ku kala faa'iidno inaan idin baraarujiyo inaan wacyigelin sameeyo ku aadan mawduucyadan aan ka hadalno ee aan ku soo bandhiga bodhkastigan waxaad u baahan tahay inaad weynaato inaad weynaato oo aad wax ka barato khibradda ragga kale ay kula wadaagayaan waxba iskuma sheegno nin kasta isagoo jabayaan waxaan ku dhahnaa haa baabba waa kala kicinaysaa waaweynkaa tahay adiga waxaa waaye baashaalno waxaan ka sheekaysannaa keliya naagahan soo shukaansannay iyo ciyaaraha iyo arrimahaas si rag turaga isulama hadalno waxaan soo gaarnay dhegaystayaal qaybtii dambe ee bodhkastigeenna haatanna waxaan idinla wadaagayaa qaar ka mida kommentiska ay dumarku ka soo bixiyeen fideogii aan boostigareeye ee ahaa ragga lacagta laga qaato marka ay lacagta diidaan maxaa loo bilaabaa in magacyo loogu waco maxaa loo dhahaa bakhayl gacangeed waa meeshuu da'daygu gaaray keliya waxaan ku dhahay aniga waxaan haysto waan haystaa laakiin kuma siinaya adiga dhaqaale ahaan ima burburinaysid maya waan diide kommentiyada ay ka soo bixiyeen fideogaas aan sameeyey ee aan tigtoga ku sameeyey ayaan idinla wadaagayaa haddii aad u baahan tahay inaad aragto fideoyadaas iyo kuwo kaloo badan waxaad iga soo falow garayn kartaa tiktokgayga xalliye slaash cali e l i gabadhani waxay dhahday walle baloog ayaad iga tahay gacangeedow xoog bay lacag ku rabtaa u fiirso xoog bay ku rabtaa lacag mid kale waxay dhahday walle waan kala bartay nimanka kan gacanta furan xilliga sheekada guurka kadib ayuu gacangeed yahay kan gacanta adagna wax ma dhaamo aniga waxaanba ka soo horjeedaaba xilliga sheekada abbaabba inaad lacag bixisid jooji waxaas waxba kama jiraan middo meeshaan waxay soo qortay baqiil ayaa tahay bax baqiil ma ihi ee waxaan kuu sheegayaa runta waxaa la gaaray xilligii nin raga oo ku nool adduunyadan oo soomaaliya uusan bixinaynin hal shilin ilaa inta uu guursanayo maahane qoftan waxay ii soo qortay adna waa ku naagla'dahay lacagtaada adaa iskale kuma laho iyadana jacaylkeeda iyadaa iskaleh macnaha gabdhahan waxay aaminsan yihiin bayna jacaylku iyaga leeyihiin gabar kale waxay soo qortay waxaan ka mid ahaan jiray gabdhahaas macnaha gabdhahaas nimanka markay lacagta weydiiyaan loo diido kadibna bilaaba inay ninka ku dhahaan gacangeed iyo bakhayl iyo waxaa tahay nin dhabcaala oo aan lacag bixinaynin baan ka mid ahaan jiray dhahday waad maqlaysaan haddii aad is leedahay naag baad lacag ku soo jiidan kartaa bill gates ninka adduunka ugu lacagta badan oo ka mid a dadka taajiriinta ah naagtiisii daraad bay kala tageen baraada waa ninka adduunka ugu lacag badan waay wax kasta waa haystaa hadday lacag kuu soo reebayso naag oo ay naag kuu keenayso waxaan filayaa inaad bodkastigan wax badan ka faa'iiday waxaana rajaynayaa inaad hadda wixii ka dambeeya si gooniya aad u fiirin doonto dumarka iyo shukaansigooda iyo waxa aad u baahan tahay inaad samayso markaad iyaga shukaansanayso jooji baraada wax lacaga uma baahnid si aad naag us shukaansato gabdho badanoo fiican ma jiraan haa way jiraan laakiin sida hadda loo badan yahay naag kasta waxay aaminsan tahay ninka la hadlay nambarka qoraba in lacag ay ka mudan tahay inuu siiyo qaarkoodba waxay ku leeyihiin shukaansi maba helaysidba adiga haddaadan naagtan lacag siinaynin waxba kama jiraan ha ka baqin mayada baraada runta u sheeg waxaad ku dhahdaa maya kuma siinaya lacag maku shukaansan karaanoo lacag ku siinayn maya no problem mid kale waxaa jirta lacag la'aan aad ku shukaansanayso shukaansigu lacag ma aha guur maad gaadhin waxba maad gaadhin meher maad gaadhin shukaansigiibaa waxaa kaaga baxday toban kun iyo boqol dollar ama ama labaatan kun oo dollar sidaasna nin dhallinyar ahaan waad khasaartay waxaadna bilaabaysaa wixii intaa ka dambeeya shallayti iyo calaacal iyo oohin aan loo joogin maadaama aad gashay khasaare dhaqaale ahaan mid maskaxeed ahaan iyo mid niyad ahaan intaba waxaan filayaa sheekooyinka aan ku wadaagnay bodkastigan qaybtan inaad casharro ka baratay kana feejignaan doonto inaad gododka noocana ee ragga badanaa loo qoday rag badanna hadda loo qodayo aad ka badbaadi doonto intaasna waxaan ku soo gebagabaynayaa xalqaddii toddobaadkan inta aynu ku kulmayno mid la mid ah waa cabdisamed xalliyo oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabaaddiino